جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نعتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kooxaha mucaaradka suuriya ayaa taqadumkooda dagaal waxay ku hareereeyeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada xamaa ee dalkaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho safiirka dowladda salibiyadda ee maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka ishahadradhiirka ee somalilan xilli maraykanka uu doonayay inuu saldhig ka dhigto dekedda berbera ku dhowaad soddon ruux ayaa dhintay kadib markii ay ku soo duldaadatay buur ciida oo ku taalla gudaha dalka uganda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa matooro u qaybisay beeralayda ku dhaqan dhulka ka fog webiga shabeelle ee dhex mara wilaayadaas munaasabad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgadood maamulada ay shahaadaladirrada ah ee muqdisho iyo kismaayo ayaa hawada isku marinaya hadalla goodina xilli dhanka kale ah ay socdaan abaabula dagaal oo u dhexeeya labadaasi dhinac
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
dhegaystayaal waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kooxaha mucaaradka suuriya ayaa taqadumkooda dagaal waxa ay ku hareereeyeen saldhig ciidan oo ku yaala gudaha magaalada xamaa ee dalkaasi cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya waxaa maalintii sideedaad galay howlgalka loogu magacdaray radcul cudwaan ee ay soo abaabuleen kooxaha mucaaradka ee waddankaasi suuriya ciidamada mucaaradka ee suuriya ayaa ku dhowaaday magaalada xamaa kadib markii ay soo qabsadeen magaalooyin iyo xarumo militari oo ku yaala dhinaca waqooyi ee miyiga gobolkaas dhanka kale war ka soo baxay nidaamka faasidka ah ee bashaar al asad ayaa sheegay in talaadadii shalay ay u direen gobolkaas ciidamo xoojin ah oo ay ugu talagaleen inay kaga hortagaan weerarada mucaaradka halka diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo ruushka ay sii wadaan weeraradooda gobolka idlib iyo xalab taasoo keentay dhimasho dheeraad ah xagga siyaasadda golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa kulankii ugu dambeeyey ka yeeshay arrimaha suuriya si looga hadlo dhacdooyinka soo kordhay ee ka soo cusboonaaday waddankaas waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee shiicada iiraan ninka lagu magacaabo cabbaas ranki uu sheegay in dalkiisu ka fiirsanayo inuu ciidamo u diro suuriya xitaa haddii dowladda dimashik ay codsato dhinaca kale ruushka iyo maraykanka ayaa isku eedeynaya inay kala taageerayaan labada dhinac iyadoona midba midka kale uu ku eedeynayo inuu taageero u fidinayo argagixisada maalintii arbacada ee toddobaadkii hore kooxaha mucaaradka ee suuriya ayaa bilaabay weerar militari oo magaciisu yahay radcul cudwaan oo ah weerar ballaaran oo ka dhacay guud ahaan waddankaasi suuriya tan iyo muddo sannada ah kadib kuwaas oo qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga galbeed ee suuriya oo ay ku jirto magaalada xalab oo ah caasimadda labaad ee waddankaasi suuriya iyo garoonkeeda diyaaradaha ee caalamiga ah sidoo kale waxay si guud gacanta ugu dhigeen dhammaan gobolka idlib iyo kumanaan tuulo iyo magaalooyin ku yaala gobolka xamaa waxayna hadda kaabiga ku hayaan magaalada xamaa maamulka caskariga ee mucaaradka suuriya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku sugan yihiin albaabada magaalada xamaa oo la iskala soo teg dhulka baadiyaha waxay sidoo kale soo qabsadeen afar iyo toban tuulo oo cusub oo ku yaala goobo dagaal oo ka tirsan miyiga xamaa dhanka kale ee cilaamka rasmiga ah ee mucaaradka ayaa faafiyey halaaga sawirada saraakiil dagaal oo ka tirsanaa nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad kuwaas oo uu galaaftay howlgalka radcul cudwaan ugu dambayntiina howlgalkan ayaa ku socda si dardar leh haddii jihada xamaa ay ka soo jeestaan mucaaradka waxa ay fooda gelin doonaan dhinaca iyo ximis kadibna waxaa lagu gorgortamayaa magaalada dimashik ee caasimada waddankaasi suuriya mahadsanid rabbaani faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib ayaa allah fadligay waxay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen xerada xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaasi ayaa gaartay sagaal askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay afar murtado oo uu ku jiro sarkaal taliya hurin ah oo lagu magacaabo kuule sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaasi ku gubeen hal gaari oo nooca raaxada ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen hub kala duwan dhanka kale magaalada muqdisho howlgal qarax ah oo habeenkii xalay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari saddex kalena way ku dhaawacmeen waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho oo ay ku dhaawaceen mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka ay mujaahidiintu dhaawaceen ayaa lagu magacaabaa gure maxamed xersi kaasi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka riddada ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaasi shalay fuliyey ayaa murtadkani ka qanimaystay gaari nooca baraadada ah oo murtadkani uu watay mahadsanid yaasir safiirka dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka ishaada adrirka ee somalilan xilli maraykanka uu doonaya inuu saldhig ka dhigto dekedda berbera faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuusheyba wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka shahaadaldirirka somalilan murtadka dhowaan la doortay ee cabdiraxmaan ciro oo kulan la qaatay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya richard hillery oo uu weheliyo taliyaha taliska ciidamada kufaarta maraykanka ee qaaradda afrika iyo mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda silbiyadda maraykanka silbiyiinta maraykanka ee gaaray magaalada hargeysa oo kulan horey ula yeeshay madaxweynaha xilka kasii degaya ee somalilan murtado muuse bixi ayaa la tilmaamayaa in wafdigani ay u socdaan arrimo la xiriira qorshayaal madaxweynaha maraykanka ee gaalka trump ee dhowaan la doortay ka leeyahay dekedda berbera iyo sidii saldhig militari ay ugu yeelan lahaayeen aagaasi maraykanka ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatankii saxaafaddu si weyn u soo bandhigtay inuu doonayay inuu dekeddaasi saldhig ku yeesho wararka qaar ayaa tilmaamaya in ciro ay u bandhigayaan siyaasadda maraykanka ee ay kula shaqayn doono maamulka somalilan xogo kale oo dhowaan soo baxayay ayaa tibaaxayay in reer galbeedku qorshaynayaan sidii ay berbere uga dhigan lahaayeen meel lagula dagaalamo kooxaha iska caabinta reer falastiin saldhigga maraykanka uu ku leeyahay guud ahaana soomaaliya ayaa ah kan baldogle haddii ay berbere yimaadaanna wuxuu noqonayaa saldhiggii labaad ee maraykanka uu ka samaysto soomaaliya waad mahadsan tahay abuusheyba ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimatay kadib markii ay ku soo duuldaadatay buur ciida oo ku taalla gudaha dalka uganda marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka uganda ayaa sheegaya inay sii korortay tirada dhimashada dadka ku dhintay musiibada ku dhufatay dalkaasi ee ka dhalatay roobabka mahigaanka ah ee ka da-ay qaybo ka mid ah dalkaasi gaar ahaan dhulka buuraleyda ahaa meydadka laba wiil oo saddex jir ah ayaa ka mid ahaa kuwa laga soo helay dhoobada bariga uganda waxayna taas ka dhigtay tirada dadka ku dhintay toddobaadkii lasoo dhaafay labaatan iyo siddeed qof sida ay boolisku sheegeen ciidda soo duntay waxay ku dilcabsatay dhowr tuulo iyadoo tabaneeyo qof weli la-yahay inka badan boqol qof ayaa laga baqdin qabaa inay ku jiraan dhinacyada buurta elgon oo ku taalla xadka u dhexeeya kenya iyo uganda oo ku dhowaad saddex boqol oo kilomitir kaga beegan bariga caasimadda kambala ilaa iyo bishii oktoobar waxaa halkaasi ka da-ay roobab aan caadi ahayn oo keenay daadad iyo in ciidda buuraha ay soo dumaan qaybo ka mid ah uganda ururka laaqeyrta cas ee uganda ayaa sababta dhibaatadan ugu sheegay inay ka timid isbeddelka cimilada iyo saamaynteeda goobta ay wax ka dhaceen waxa ay ku dhowdahay halkii ay ka dhacday musiibadii tan la midka ahayd ee sababtay dhimashada ilaa iyo siddeetan qof sannadkii labada kun iyo tobankii mahadsanid marwan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa matooro u qaybisay beeralayda ku dhaqan dhulka ka fog webiga shabeelle ee dhex mara wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadanna oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan guddiga beeraha wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo qaar ka mid ah beeraleyda wilaayada islamarkaana qalab matooro ah loogu wareejiyey beeraleyda ku dhaqan dhulka ka fog webiga ayaa ka dhacday magaalada buqa qableh ee wilaayadaasi kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabada waxaana halkaasi ka hadlay waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona beeraleyda gacanta ka saaray shan iyo labaatan matoor si ay ugu kaashadaan wax soo saarka beerahooda waxa aan warkayga ku gabagabaynaya marka waxaa weeye walaalaha ama mas-uulka maktabka beeraha inuu igala wareego qalabkaa meesha yaallo jihadii mudnayd iyo dadkii u ahalka ahaa iyo qof beer iyo ceel leh ee ujeeddadiisana ay tahay inuu wax soo saarto asaga ku noolaado dadka walaalihii oo muslimiinta uu ku anfaco dadka noocaasa in ay gaarsiiyaan oo ay ku simaan inta aan rabo waa intaas Ee, waxaa xusid mudan runtii qalabkaa meesha yaallo maanta ma lihin hay-ad fulaan baa keentay hay-ad heblaaya la yidhaahdo ma keenin qalabkaas waxaa keena dadka muslimiinta ah mujaahidiintaas dagaalamayo gacanna seefta ku wado gacanna kitaabka ku wado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddii hidaaye iyo khayr iyo dacwo ugu yeerayo xagga kalena dadka muslimiinta ah in masaalixdoodii dunyawigeed loo qabto si ay ugu kaaftoomaan cadowgooda oo aysan muxuu ahaa marna u rajaynin si ayaga isugu filnaadaan si ay u soo saartaan dhulkooda dheefta ku jirta ayaa loogu talagalay ayagana waxaan leeyahay markii ay idin gaarto oo walaalihiin waxa ay idinku wareejin ama qalabkaa meesha yaallo oo laydinkugu talagalo idin soo gaaro sida ugu qiimaha badan u guta ammaanadaas qof walba wilaayada waxay isku dayi doontaa insha allah in lagu booqdo beertiisa waxaana rajaynaynaa in adinkana ku kaaftoontaan dadka walaalihiinna wax ugu tartaan qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah oo la siiyey matoorada ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay waxayna u mahadceliyeen wilaayada hiiraan xaragada almujaahidiin al-shabaab ayaa mahadsan noogu deeqday ee deeqdan matoorada eh noogu deeqday dadkayna danyarta ah sidaa darteed walaayada gobolka ayaa mahadsan lagu soo wareejisay si tartiib eh, hagar la-aan oo ah kan aan jeclahay iyo kan ma jecli aan ahayn cadaaladnimo noogu wareejisay ayaa mahadsan anigoo ah saalax siciid cabdiyow ka socda deegaanka ceelow ee qobixaas iyo dhiriyow iyo baaroob la-aanoo ka socdo nin walba beertiisa ayaa gacantiisa ceel ugu qotay waxaan rabnaa inaan dadaalno annagana aan ku noolaano ummadda diriskayna ay nagu noolaadaan kii naga gatay iyo kii aan fii sabiililaahi ee dhacdhac naga helaba magacaygu waa xasan cisaaq aadan cabdulle waxaana joogaan ku noolahay degmada buuqa qable waxaana la ii siiyey maanta matoor ay ila siisay walaayada oo aan saarayo ceel haddiis ilaahay ogolaado oo aan ku soo saarayo waxaa ee, normaal milkeyga haddiis ilaahay ii ogolaado webi ma ah waa ceel ceelkaas oo aan matoorkaas ku- uu intifaaci doono haddiis ilaahay yiraa intaas waaye muhiimadayda waxaana degmadayda buuqa qable waxaa mahadsan walaayada noogu yeertay oo na siisay matooradan anugu shirin kale ma bixin intaana waxaan leeyahay walaayada waxaan ceesh ugu raadsan doonaa haddiise rabbiga ogolaado ceelka aan qotay oo ku yaala beertayda ma aha weli ceel gacmeed waayo Ee, ceelkaasaan ugu ceeshi doonaa haddiis ilaahay yiraa wilaayada hiiraan ayaa horay mashaariic horumarineed u sameysay beeraleyda ku dhaqan jiinka webiga halkaas oo laga sameeyey qodista kanaalo waaweyn iyo sidoo kale xiridda meelaha ay ka dhashaan fatahaadaha waxayna markan wilaayadu qalab muhiim ah oo biyaha ka soo saara gunta hoose ee ceelal gacmeedyada ku wareejisay dadka ka fog meelaha webigu maro mahadsanid cabdi qani munaasabada lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan cabdiraxiin sheekh cali xafladani oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka ayaa lagu qabtay madrasada cumar ibnulkhataab oo ka mid ah madaariista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda lagu maamusay ardada dhammaysatay qur-aanka waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada galhareeri ugu horeyn waxaa aayaadka qur-aanka ku dahfuray arday ka mid ah ardada dhammaysatay qur-aanka نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين macalin cabdulaahi waa maamulaha madarasada ayaa ka warbixiyey madarasada cumar ibnulkhadaab madarasadan madarasatu cumar ibn khadaab waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri ku taala Ee, madarasada taariikhdeeda waxa weeyaan madarasada waxaa la furay taariikhda hijrigu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddex bishii lixaad saddexdeedii waa bishaan aynu ku jirno ee jumaadu thani ayaa la furay madarasada saddexdeedii maalin khamiis ah ayaa la furay Ee, ardada lagu bilaabay waxaa hadda maanta qalinjabiskoodii loo fadhiyaa oo ka qalin jabiyey ee arday cadadkoodu gaarayso sideed iyo toban arday ayaa ka qalin jebisay ee muddadaas oo hadda bishaan noogu go-ayso saddexdeeda saddexdii sano ay noogu go-ayso ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ardada madarasada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen إلى المعلم والوالدين الذين بذلوا جهودهم في تربيتنا وتعليمنا وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة والضوء والدلوة منه ومن عليا الثنايا والسفير المستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدلوة من عليا من ظرفيهما ومن بطن الشفا فالفاء مع أظراف ثنايا المشرفة للشفتين الواو وباء ميم وقلنا ثم إخراجها الخيشوم هل من الأفضل أن أسألك أسئلة حول الصلاة؟
أجل تفضل وصلي ما بدالك ما هي الصلاة لقة وشرعا؟
الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما هي شروط الصلاة؟
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة sheekh cabdulaahi maxamuud iidow oo ka mid ah waalidiinta ayaa u mahadceliyey macalinka madarasada iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda anugu ku hadla afka waalidiinta macalinkayna macalin cabdulaahi inaan isugu nimaado maantay qur-aankayni ciyaalkayni ardadayni qur-aanka dhammayday wakti aan hadda aad u dheerayn kadib asigana mahad aanu celinaynaa waxaan rabnaa oon rajaynaynaa adduunyada iyo aakhiraba islaamkan u anfacaan annagana noo anfacaan marka waxaan leeyahay waalidiinta lafteeda oon anugu ka ahay inaanan intaas uga harin ardada ka qalin jebisay madarasada cumar ibnulkhadaab ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo siddeed iyo toban arday waad mahadsantahay cabdiraxiin ugu dambeyntiina maamulada ay shahaadaladirrada ah ee muqdisho iyo kismaayo ayaa hawada isku marinaya hadalla goodinna xilli dhanka kale ay socdaan abaabullo dagaallo u dhexeeya labada dhinac faahfaahinta warbixintan waa kan mar kale cabdulqaadir rabbaani loolanka ayaa hadda gacanka hadal isku beddelaya markii xamse cabdibarre oo ah baa koorta uu ku kutabaya xasan garguurta uu noqday midka holaca ku shidaya axmed madoobe loolankuna waa mid qolo kastaa ee doonayso inay meesha iyada ku soo harto abi axmedna ciyaarta socota waa mid ku daawanaya jiqlaysi iyadoo ay u tahay sheekada halkan rabay ayay u hoobanaysaa laakiin isweydiintu waxay tahay haddii xasan garguurte uu tijaabadan ku guulaysto foroma u noqon doontaa dagaal uu xasan mar kale ku wajaho mutamaridiinta siyaasaddiisa ka soo horjeeda muddose intee la eg ayay ku qaadan doontaa arrimahan oo idil axmed madoobe oo wasiirro u diray deegaanno ka tirsan gedo iyo jubbada hoose iyo xamse cabdibarre oo jubbaland ku eedeeyey in ay tumayso durbaanka dagaalka khilaafka u dhexeeya riddada soomaaliya iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa qarka u saaran in uu isu beddelo gacanka hadal dhiig badan uu ku daato ismari waagan siyaasadeed oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana muuqata in khilaafkii siyaasadeed ee xalka loo waayey uu hadda goradda la sii galayo iskudhac militari xamse cabdibarre oo ah ra'iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna socdaalkaas salka ku hayay arrimaha maamulka ashahadala dirirka ah ee jubbaland sida ay wararku sheegayaan kenya iyo kooxda riddada ayaa isku fahmi waayey sida loo maaraynayo mushkiladda ka timid isdoorashada murtad axmed madoobe kooxda riddada ayaa ku adkaysatay damaceeda ah in ay xoog ku rido hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib halka dowladda kenya ay diidan tahay in dagaal toos ah uu labada dhinac dhex maro sidoo kale siyaasiyiin iyo qabqablayaal murtadiin ah oo geed fadhi u ahaa axmed madoobe ayaa kala qaybsamay waxayna qaarkood la safteen xamse cabdibarre arrinkaas oo xaaladda ku soo adkaynaya hogaamiyaha maamulka dib isu doortay ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa markii uu ku soo hungoobay ujeedka safarkiisii nairobi waxa uu warbaahinta kula hadlay muqdisho isagoo wixii ugu horreeyey ee uu ka yidhi khilaafka axmed madoobe kala dhexeeya ku sheegay in colaaddu sii xoogaysan doonto barre ayaa axmed madoobe ku eedeeyey in ciidamo fara badan uu doomo oga qaaday kismaayo kadibna ku sii daabulayo jasiiradaha kulaala xeebta jubbada hoose sida kudhaa iyo buurgaabo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa boogaadiyey boqolaal maleeshiyaad ah oo madoobe ka goostay isla markaana dhankooda maray kooxda riddada waxa ay marmarsiyo u samaysanaysaa boqolaalka maleeshiyaadka ah ee ay ku daabushay deegaanka raaskamboni iyadoo ku sheegaysa inay buuxinayaan booskii ay banneeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada silibiyiinta ah ee kenya waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii admis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaas ugu horreeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada admis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno waxaa waaye arrintaas runtii foosha xun waa nasiib daro waxaana leenahay annaga sidii uun ilaahay u sheegay xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib daro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey oo ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganaya ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuusan dalka lahayn taas waxaa waye waa nasiib darro wey
dhinaca kale wasiirro ka tirsan maamulka isugu yeeray jubbaland ayaa socdaallo ku tegay qaar ka mida jiidaha dagaalka ee labada dhinaca isku hor fadhiyaan jasiiradda kudhaa waxaa tegay wasiirka maamulka axmed madoobe isagoo xiran dareeska ciidamada ayuu sheegay inay diyaar u yihiin dagaal uu ku sheegay in uu yahay mid ay deegaanadooda ku difaacanayaan waxa ay ku sheegaan wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka ashaadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay kooxdaas xadgudubyo ka geysanayso deegaanka raaskamboni wuxuu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay tobannaan dumar ah ku kufsadeen islamarkaana deegaanada ay qabsadeen soo geliyeen shixnado daroogo halis ah dhinaca kale waxaa magaalada beled xaawo ee gobolka gado gaaray jenaraal yuusuf dhuumaal oo ku magacaaban wasiirka ammaanka waxa ay ku sheegaan ee maamulkaas ashaadalla dirirka ee jubbaland socdaalka dhuumaal ayaa qayb ka ah gulufka uu axmed madoobe ku doonayo in uu kooxda riddada uga difaaco degmooyin ka tirsan gobolka gado wax kastoo layniin qaban lahaa dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisannay ee caasimaddii soomaaliya fadhiday ee iskuulladii iyo waxbarashadii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo ceelashii ay ka soo dhacahayeen hadday rasaasiin ku beddeshay iyo qoryo ka warrama iyo ciidan oy leedahay amnigoodaan duminaynaa waan burburinaynaa waad kala tegaysaan waad dhimanaysaan hadday leeyihin maxaan samaynaynaa waan iska celinaynaa soo ma waan ka hortegaynaa waan ka diidaynaa kama yeelayno ha u soo waaridina dhib iyo musiibo ha u soo waaridina waxaa weeye qashin ha u soo waaridina khamro ha u soo waaridina waxaa weeye xashiishad waa waxa la keenaya halkan waa waxa laydinla rabo waa kufsi waad la socotaan kamboni waxa ka dhacay gabdhaa la kufsaday xashiish baa la keenay khamraa la keenayaa qurun oo dhan baa la keenayaa heer kudhaa waxaasi waxaa weeye inama qabato reer badhaadhe inama qabato dowladda jubbaland waxaa weeye waa ina garab taagan tahay ciidamada waa u mahad celinayaa dadaalka ay samaynayaan waan garab istaagaynaa waana ka shaqaynanaa insha haddii alla idmo warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa